فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطئ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله ضرق يقوي بعضها بعضا أوكي xadiis aad u gaaban weyaan laakiin macno camiiqa leh sidii caadiga ayaanu bilaabaynaa insha allah marka hore waxaan dul maraynaa xadiiska lafdigiisa can abi saciidin xadiiska waxaa laga warinaya abi saciid waa kunyadiisii sacdi bni sinaan alkhudri radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqdo anna rasuula allaahi rasuulka eebe sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa darara laa waa nafyi weeyaanoo ma jirto lama helo lama ogolo darara dhibaato kas aan loo samayn laa darara laa waxaan odhana waa nafyi aan macnayn doonaa ma nafyi mise waa nahyi laakiin halkan nafyiga ayaa raajixa ah marka laa lama ogolo laa suurtagal ma aha laa darara in dhibaato loo kaso loo kasin la sameeyo diintu ma ogolo walaa diraara iyo dhibaato loo kaso iyadana lama ogolo dhibaato aan loo kasin iyo mid loo kasaba labadaba diintu way xarintay xadiisun xadiiskaasi waa xadiis xasanun ku yimiday dariiq xasana rawaahu waxaa wariyey ibnu maaja iyo daara qutni wakhayruhumaa iyo qeyrkood musnadan isaga oo sanadkiisu kor u yaallo oo nebiga gaadhaya sala alla ly salam wa rawaahu maalik maaligna wuxuu ku wariyey fi lmuwada'i kitaabkiisii muwada'a mursalan isaga oo mursala oonan musnad ahayn insha allah waan macnayn doonaa musnad iyo mursal waxaa u dhexeeya ayaanta inoo soo socota ayaan macnayn doonaa liano cilmiga riwaayaadka xadiiska ayay cilaaqo leedahay marka imaam maalik wuxuu ka wariyey can camrin yuu ka wariyey ibnu yaxya oo yaxyana uu ka wariyey can abiihi aabihi can innabiyi markaa nebiga ilaahay sal slam ayaa laga wariyey fa asqata abaa saciidin xadiiskan abaa saciid liinka uu ka saaray ambase abaa saciid oo ah fa asqata uu ka saaray xadiiskan maaratay abaa saciid raximahu llah imaam maalik abaa saciid ma sheegine uu ka dhacay sidaaba mursal ku noqday xadiisku walahu xadiiska kani duruqun dariiqyo fara badan buu ka yimiday oo kanunan hayn oo marka la isku keeno yuqawii uu xoojinayo bacduhaa barhkood bacdan barhka kale xadiiska riwaayadaha uu ku yimida way itaal daran yihiin laakiin marka la isku keeno dariiqyada kale ay ka kala yimaadeen way isxoojinayaan xadiiska xooggiisana waan macnayn doonaa insha allahu tacaala xadiisaanta saxda ah ayuu kasii saxiisan yahay uu ka xoog badan yahay isagoo haddana ku yimiday dariiq aada u hooseeya marka raximahullah xadiiskaa waxaa inoo wariyey isaan waxaa ku wariyey imaam maalik oo mursal ah oo abi saciid ka saaray musnadan wa mursalan waxaan isugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala sabtida inoo soo socota okay sidii caadiga inoo ahayd xadiiska waxaan ku bilaabaynaa ciwaankiisii okay saddex ciwaan baan siinana xadiiska alcinwaan alawal cinwaanka koobaad uu xadiisku leeyahy waxa weeye waaba xadiiska ubagaaban yahay xadiiska soo maha ciwaan baan uga dhiganaba laa darara walaa diraara weya alcinwaan alawal xadiiska maxaan dhahnay waa laa darara walaa diraara laa dararana waan sheegnay walaa diraara waan sheegnay laakiin waa macno uun oo macnihii dusha ilaa afar macno culimadu ka soo saareen waan sheegi doonaa insha allahu tacaala xadiiska waxaan siin karnaa hadduu ilaahay inagu gargaaro cinwaan kaloo la dhahdo addararu yuzaalu addararu yuzaalu dhibaata hadday jirto diintu waxay amartay in la suliyo diinteennu ma ogolo in dhibaato iyo bini aadan ay wada seexdaan habeenna marka diintu waxay dadka ugu yeedhaysaa in dhibaatada maxay la sameeyo in la suuliyo ibtidaa'an bilow ahaanba aw hadday aan bilowgaba la zuulin karin marka dambe in laga daba tago oo la zuuliyo sidee loo zuuliyana waan arki doonaa insha allahu tacala shareecadeena cadamadeeda ayaad arki doontiin marka insha allah marka maxaan dhahnay cinwaan kale adararu yusaal waa qaacida marka fiqiga islaamka lagu saleeyey arrinta saddexaad waa maxay arrinta saddexaadi waxaa weeye shareecadda islaamku waxa ay hadaf ka dhigatay alhadafu min alislaami rafcu darari islaamku hadafku u yimid waxa weyaan inuu bulshada ka kor qaado dhibaato ilaahay kitaabkan wuxuu usoo dejiyey iyo sunnada nebiga inay aadmaha dhibaata aynan helin marka hadafka shareecaddeena waa maxay waa rafcu darar maadaama rafcu dur ay tahay maxaa ladhi laa darara walaa diraara saddex ciwaan wey inaan la iloobi ah itixaan baa iska qaadi doona maal ka socda insha allahu tacaala saddex ciwaan weeye ciwaanka koowaad waxaan dhahnay laa darara walaa diraar ciwaankana waxaan dhahnay addararu yuzaal waa la suulin maxay alhadafu min ashariica waa maxay rafcu darar okay allabo sidii caadiga inoo ahayd waxaan daba soconaynaa insha allahu tacaala xadiiskan saxaabiga inoo wariyey hore umaana soo arag intaan afarta ka marayno intan xadiisku waa xadiiskii labiyo soddonaad wey inaan iloobin waana dhowaanay hadeeta insha allah marka xadiiskii soddon iyo labo wey maxaan dhahnay waxaan galaynaa ninkii xadiiska inoo wariyo saxaabiga ah saxabiga waxa dhahda abu saciid alkhudri haggana waxaa noogu dhiganba abtirsiintiisii sacad ibnu sinaan khudri waa reerkiisii wey okay saxaabada wuxuu ku jiraa saxaabada iyakoo yaryar islaami wey wuxuu islaamay isagoonan qaangaadhin aslama qablal buluuq wuxuu islaamay intuusa aan qaangaadhin yuu diinta soo galay alxamdulilah rabbi caalamiin marka waxay ka dhigan tahay qabla an yajriya alqalamu calayhi dakhala islaam intuu qalambo ku ordin ayuu islaamka soo galay okay dagaalkii uxud iyo beder muu gelin lisiqari sinihi da-diisa yar daraaddeed nebiga uu yimiday dagaalkii uxud wuxuu ku yihi yaa rasuul allah inaan dagaalka galaan doonayaa nebigu fasacada nadara fiihi ba fasacada hoos intuu ka bilaabay aragtidiisa ayuu kor ugu qaaday jirhkiisu eegayaa markaa buu da-diisa weydiiyey aabihii oo la socday wuxuu ihi aabbihi waa afar iyo toban iyo saddex iyo toban intaasuu yahay buuri wuxuu ihi waxaan ku ihi rasuulka laa tarudanii hay celinin inuu dunyaadka golulacbaa faradanii wuu celiyey rasuulka buri sala allahu calayhi wasalam wahada daliilun waxay daliil u tahay calaa annahu laa yajuusu tajniid alatfaali in ubadka la ciidameeyo inaynan xaaraan tahay oonan la ogolayn shareecadeenna tajniid alatfaal markaa ubadka yaree dagaalada la gelinayo islaamku muxuu ka qabaa waa mamnuuc markaa nebigu wuu celiyey sala allahu calayhi wasalam fa abuuhu aabbihii baa dagaalkaa galay uxudoo fastushhida uu ku dhintay shahaadu ku qaatay aabbihii radia allaahu canhum marka waa saxaabi ibnu maxaan odhanay saxaabi laakiin wuxuu ka qeyb galay ghaswat lkhandaq ghaswat lkhandaq amba alaxzaab dagaalkii la faqay oo hogga ee magaalada madiine lagu meeriyey ayuu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay baycatu ridwaan ballantii weyneed ee nebiga lala galee ilaahay yihi laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka kun iyo afartii boqoluu ilahay raalli ka noqday ayuu ku jiray okay ninkaa saxaabiga markaas nebiga ilaahay wuxuu ka wariyey waa ragga maaragtay kahiiruu ariwaaya axaadiis fara badan wariyey kun iyo boqol iyo toddobaatan xadiis buu nebiga ka wariyey sal slam marka kun iyo boqol iyo toddobaatan xadiis buu nebiga ilaahay ka wariyey radia allaahu canhu bukhaariyo muslim waxay iskugu tageen oo xadiisaantiisa ka mid a oo rawaahu albukhaariyu wa muslimun la yidhi saddex iyo afartan xadiis saddex iyo afartan xadiis oo xadiisaantu isagu wariyey ah bay bukhaari iyo muslim iskugu tageen bukhaari keligii wuxuu ka wariyey lix iyo toban xadiis munfaridan keligii muslimna wuxuu ka wariyey laba iyo konton xadiis marka waxaan dhahanay saddex iyo afartan xadiis way ku kulusan yihiin lix iyo toban xadiisna bukhaari unbaa ka wariyey muslimna wuxuu ka wariyey keligii laba iyo konton xadiis amba konton iyo labo inta kaleeto xadiisaan ayaa wariyey waxaa wariyey dee a'imat lxadiis ayaa ka warisay okay ninkaasi wuxuu ku jiraa min alfuqahaa almujtahidiina min asxaabi rasuuli illah ragga fuqahada culummadu ku jira saxaabada ee gaadhay darajat اlijtihaad inay diinta ka soo saaraan xukun ragga saxaabada gaadhay isaga iyo ibn cabaas iyo ibn cumar iyo ibn mascuud iyo iyo afarta khulafaa raashidiin iyo caaisha iyo waxay gaadheen maaha darajatu riwaaya una waxay gaadheen darajatu waxay gaadheen alijtihaad inay diinta ka soo saari karaan xukun markaa ninkaasi halkaasuu gaadhay radia allahu tacaala canhu wa ardaa okay intan waxaan kaga baxnay ikhwaani fillah waxaan kaga baxnay saxaabigii xadiiska inoo wariyey okay xadiiskan isla taagi aada u fara badan baan la samayn doona waxaan waxaan filayaa inaan la noolaan doono laba ilaa saddex shan maca gaabnidiisa waana xadiis dad fara badan ay sugayeen dadkii amaahda baanka doodooni in la ogolya in la ogolya maantaas la garan doona insha allahu taala min khilaali hada alxadiis insha allah okay xadiiska markaa wuxuu ka waramayaa darar maxaa ku jira hagan darar iyo iyo diraar ilaa maanta waxaan la samayn doonaa afar waqfo bilow ahaa yani afar waqfo waxaa kale dib baan isku soo noqon doonaa insha allah tacaala alwaqfة اlأulى aldarar wاdiraar baa macnaa aldararu wاdiraaru aldararu wاdiraaru laa darara walaa diraara maxaa udhexeeya darar iyo diraar maxaa udhexeeya xaraf baa udhexeeya ra'dan iyo ra'dan mid alif baa dhex yaal midna alif ma dhex yaalo waa darar midna waa diraar laakiin asliga kelmaddu kelmaddu xididkeegu jidrigeegu waa hal waa dur waxay ka imatay dur durkuna waa maa maxaan dhahnay waa dhibid marka kelmadda aan leenahay dhib baa u asala culummadu maxay ku kala saareen maxay dhahan darar iyo diraar maxaa udhexeeya waxay dhahan dararku iyo diraarka waxaa udhexeeya diraarka waxaa ku jira mufaacala diraarku sinaan yaa jira jisaam waa waxa afka carabiga la dhahdo waa adiga iyo qofka kale isdhibaya isdhibaya maa maxaa niga dhexeeya waxaa inaga dhexeeya inaad isdhibaysiin uu idhibay anna waan dhibaya mushkilad bu igu sameeyey aniguna waan ku samaynaya intuu igu sameeye aan ku samayn ambase waan ka badinaya waan ka ziyaadinaya taasi waa diraar dararkuna waxa weeyaan waa qof aan waxbaba kugu samayno adigoo uun ku samaysin okay qasdi iyo cadamu qasdi baa ku jira waa ujeedo iyo ujeedo la-aan culammadu waxay usoo qaataan misaal yaroo basiir albaabka ka garan waa insha allah beer baad adigu aada leedahay nin saaxiibkaayo walaalkaayo oo muslimkanatana amba bini aadan aad walaalku tihiinna wuxuu agtaada ku leeyahay beer kale beertaada halkaa waxaa xigay webigii webigan biyihiisu isaga ma gaadhi karaan iyakoo ay soo maraan mooyaane beertaada okay biyaha beerta ay soo dhex maraan si uu isaguna uga faaidaysto laakiin biyaha laga faa'idaysanaya maaha biyi adoo ad leeda waa biyihii webiga ilaahay dhigayaan laakiin biyaha si isaga ugu soo gaadhaan waxay soo dhex marayaan beertaada habeen baad ka soo rakacdo waxaa tiroon de beertan anigaa leh waan joojinayaa meesha waan xidhayaa ninkii miskiinka walaalka halkaa joogay subax markuu soo toosay wuxuu arkay biyihiion soo gaari waayey war biyihii maxay ii soo gaari waayeen dee waxay kuu soo gaari waayeen ninkiibaa biyaha joojiyey waalooyina maxaa biyaha u joojisay anu biyihii ma joojin badahaaga iska yaalin biyihii webiga laakiin anu beerteedii dhexdeeda biyihii dhex marayay yaan joojiyey marka joojinta uu joojiyay yay dhibtay kii kale dhibtay marka haadaa qasdun wuu u qasdi ma qasdi buu ugu talagalay isagoo wiilka kaleeto waxbuu ku sameyn yuu sameeyey marka taas waxaa la dhahdaa beertaasi biyahaasi waa loo imanayaa dowladda islaamka oo shareecada dabaqaysa waxay leedahay biyaha waa sii daynaysaa laa darara walaa diraara ayaa lagu xakumaya okay mid kalaa jirta waxaad leedahay guri baad dhistay guriga markaad dhisatay waxaa laguu sameeyey soo lama samey marka maga- magaaliinta wa magaalin baa dhada islaamkuna saa magaalinta uu leeyahy nusuus baa laga fahmaa in aad ka kor qaadin qofka jaarkaaga ah si aad saddex shayba laga looga ilaaliyo kow hawada hawadan waa la wada leeyahay okay markaad gurigaaga kor u qaaday hawadii aad ka celisi ambase intaad kor u qaaday baad dee ilan berigii hore guryahooda asturina yaad kor ka soo egtaayoo cawradii reerka kale iyo mashaakilkiiso dhanba iyaad daawataa oo waxbaa samaysaa maye saddex waxaad ka samaysaa waxyaalooyin kale oo dhaafsan acraadda iyo akhlaaqda iyaad gurigaaganaad sara qaaday aad ka samaysaa ninkii waa ashkatoodoo dowladdu u tago wuxuu ku yidhi waa ninkani gurigiisii intii loogu talagalay waa ka kiciye wardaanu xoolaan leho waan kicin karaa adiguna xoolo la-aan baa ku haysa adig adig ku taallaa dee ma jiraysa dee waxaa la oranayaa aqalka la sin aqalka ninkani wa- dhibaato ka helay laa darara walaa diraara shareecadeeni laakiin hadduu isagu ogolaado yidhahdo war meeshu doona ha gaadhsiisto hadduu idhahdo iyaduna waa baab kale amsiladaa bay culimadu soo qaataan okay dar horta dhibaata maxay tahay dhibaatadu maxay tahay dhibaato waxaa la dhahdaa af carabiga dur waxaa la dhahdaa waa waa khilaafu annafci khilaafu annafci faa'iido maxaa ka soo horjeeda faa'iido dhibaato ka soo horjeeda marka dhibaato waa khilaafu nafci ninka la macanayo waxaa kaloo la dhahdaa waa ada iyo makruuh waa qofku wuxuu dhibaato ka dareemayo mashaakilka markaad markaad waxaan markay kugu dhacaan dhibaato ka dareentid waa maxay waa dhibaato wey waa waa ada amba waa makruuh waxaad naftu nacaysa weeyaan amba waxaa la dhahdaa waa diiq waxaad ka cidhisoonaysid waxaan muxuu kugu dhacay oo dhaqaal xumi amba nafsi nafsigaaga oon fiicnayn amba reerkaaga oon fiicnayn amba noloshoon macaanayn waxaasoo dhan waxaa la dhahdaa waa diiq waa cidhiidhi waa waa darar waxaa la dhahdaa macna nuqsaan darar adoo fiicna oo wixii uu haddeeta bilaabay inuu hoos u dhaadhaco ama nuqsaan fi diin kuu dhacdo ama nuqsaan fi fi dunya labadu ay kuu dhacaan labadii amba kilaahuma ay dhacaan dararka horta waa kaa weeyaan culummada qaar markay leeyihiin waa qasdi iyo kayru qasdi qaar si kale u arkaan qaar waxay dhahdaan dararku waxa weeyaan waa adiga oo sameeya dhibaato ku sameeya qofka kale oo qofka kale markaad ku samaynaysid hadafkaagu yahay inuu dhibaatoodo taasina waa maxay oo macno ay saareen macno kale waxay saareen qofkii kale iyaan dhibaato ka filayaa inuu sameeyo waa tawaquc waxaan filayaa inuu dhibaato igu sameeyo waan kasii hortagayaa aan dhibaataan sii samaynayaa carabta oran jirta in lam tadur in lam tanfac fadur haddaa wax dhibi haddaa wax tarin dhib dhib markaa dhib baan samaynayaaba qofka waan dhibayaaba oo maxaan atawaقac inay dhibaato ka imato soo maahay ninkii gabiye carabka jahiliga muxuu dhahayd waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadamu waman laa yadlim الnaasa yudlamu waman lam yadud ninka xawdkiisa dardkiisa ku difaaci waaya hubka uu haysto waa laga dumin dee taasi waa qaacido saxa waa waa waa kelmad uu ka soo saartay taariikhda habsocodka nolosha laakiin qaybta labaad baa khalada muxuu yihi man laa yadlim innaas ninka dadka dulmi waaya yudlam waa la dulmi dadka haddaad dulmi weydid buu hi waa jaahili ah waa lagu dulmi qaybta hore waxa weeye dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada iyo ummadaada haddaad u samayn weydid hub aad ku difaacdid hubka maxaa loo samaystaa ma dadki lagu laayo lama samaysto waxaa loo samaystaa hubka wuxuu sameeyaa tawaasun rucb wax dhado waxaa dhadaa wuxuu miisaamaa cabsida dowladdu markay itaal badan leedahay dowladda kale kuma saqajaanto marka maxaa la- muxuu sameeya maxaa ohan hubku tawaasun rucb cabsiduu miisaamaa wa aciduu lahum ma اstatactum min quwa limaada turhibuun xoog diyaariya buu ilahi yihi maxaa u diyaarinaysiin waana laga cabsoon laakiin haddaad tidhaahdid anigu swiss baan aho waxba ma diyaarinayo waxaa jira dadan swiss aqoono dadka dul mara kolla sidaa usii mara kolla sidaa usii mara taana ugu bahnin ba inaa inaan ka sheekeyna markaa dadka soomalia ku hadla jamhuuriyaddii xoogga weyneed baa garanaysaa iminka kenya dhakaa intay ka soo gashay dhakale uga baxda etoobiyana dhakaa way uga baxdaa kulligeenna badee waxa soomalia dhan marka maxay kutusaa waa itaal la-aanta dee turhibuuti baa babaaday bilaa hub baa tahay marka waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadam waa sax weeyaan laakiin waman laa yadlim innaasa yudlami sax maaha qofka dadka dulmi waaya waa la dulmi ee dadka dhibaato maadaama lagu dulmi doono sii dulm hada xaraam maxaad garanaysaa in lagu dulmi doonayn kara maad garanaysaa may ma garanaysaa tawaquc waa xaraam weyn taana culamada qaar baa ku macneeya okay ikhwaani fillah horta dararka dhibaatadu dhibaatadu in la sameeyo aslan waa xaaraan weya saddex shayba inuu qofku dhibaato ku sameeyo naftiisa inuu ku sameeyo dhibaatada waa xaaraan inuu dhibaato ku sameeyo qofka kale kasoo horjeedana wuxuu doonay ahaado muslim iyo gaalba maxaa weeyaan waa xaaraan iyadoo sheegi doonaa inuu ku sameeyo deegaanka iyo nolosha dhibaato inuu geystana waa xaaraan nusuus baa sheegay sidaas qofku inuu isagu isdhibo uu dhibaato isku geeyo waa xaaraan maxuu xaaraan ku yahay aduu ma is leedahay mise isma lihid isma lihid adugu aduu naftaada ma adigaa leh mayma lihid okay walidaalika culummada islaamku waxay xarimeen kula shayin yu-adii ilaa itlaafi nafsi shay wal oo keensanaya inay naftu baaba'do waa xaaraan weeyaan wasiiladuna waa xaaraan hadafkuna waa xaaraan islaamku ma ogola matalan imika waxaan ugu dambeyn la yidhi qatluraxiimka dhahdo qatlu alraxiim qofku inuu isdilo isagoo isku naxariisanaya markuu dee sakaraadku ku bato haloo ha loo fudaydiyo oo ha isdilo islaamku ma ogolo limaada lianno aduu isma lihid isbedeli kartid marka qofku dhibaato isagoo iskuma geysan karo isagoo fiican iyo isagoo xunba isbedeli karo wax kastooo dhib ku dilayana waa xaaraan dee wax kastooo ku dilayana waa xaaraan mama waxaa ka mid a buuriga buurigu amba waa makruuh amba maxaan dhahnay amba waa xaaraan makruuh qawiya amba waa xaaraan kayf suu xaaraan u yahay wuxuu xaaraan u yahay waxaa boqolkiiba boqol culummada dibigu sheegeen in kancer laga qaado laakiin ma laga wada qaadi karaa maya dad waxaa jira ma cabaya toban sano konton sano oon qaadin qaar waxaa jira cabin oo qaadayo laakiinse waxay culmadu idhahdeen waxaa asbaabta ra-iisiga ee lagu qaado kansarka waxaa ka mid a ka faruurta ka carabka ka hunguriga ka maaragtay maxaa sanbabaha intaasoo dhanba waa maxay buuriga keena bianwaacihi noocyadiisoo dhan markaa noociisaan sheegana maxaa ka mid a sigaarka ka mid a igraal noqdaya dadka cabi sigaarka cabi ma fi mushkil yani waan isqancinaynaa un haddaa ku qanacdin iska daa insha allah haddaa ku qanci weydin ilaahay ilaahay ku gargaara insha allah waxaa ka mid a kan inta la qaado xaggan oo dhigo noocyo fiic fiican baa imika lasoo udgoon oo qurux badan oo qofku uu ka fahaleba waxaa ka mid a tan la nuugo la dhahdo shiishada waxaa ka mid a tani kale ee iminka lasoo baxday shiishada u eegee raggu ay maaratay electroniga ahaa waxaasoo dhan isku wadageeyey wuxuu keenayaa inaad ka qaadid cudur kasoo qaad maalan adiga waxaa kugu dhacday kansar uu keenay buurigaad cabaysay culumadiina way kuu sheegeen inuu xaaraan yahay dhakhtaradiina way kuu sheegeen in laga qaadayo ilaahay baa horta ta aakhiro ilaahay markaa waxaad kula doodi doontaa adaa i dilay ilaahayna wuxuu ku leey anu kuma dilina adaa iskaga soo horreeyay intaan ku dilano adaa sababta ahaa sabab sababta maxaa maxaa maxaa ku dhimatay marka walaa taqtuluu muxuu ilaah yidhi anfusakum naftiina ha dilina u naxariista naftiina marka taasi waa midda koowaad weyn ogtay midda kale ee dararka dhe mamnuuca waxa weeyaan qofka kula nool adduunka qofka kugu dhowaayo waa xaaskaaga xaaskana waa ninkeega ilaahay qur-aankiisa caddaan wuxuu ugu yidhi walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu diraaran kalimatulaa darara walaa diraara laa darara walaa walaa tumsikuuhunna diraaran dad baa dumarka intay furaan haddana sii dayn xajiya hadday doonaan ma u furaanba hadday doonaan rag baa culmo khatara oo qalbigu ka furayba waa mutalaqa buu kuleeyay tani laakiin u sheegi maayo waa cilmi soo cilmi soo buu jira magara dhulkeeni buu ka jiraa oo oo wuxuu guursaday hadduu saddex lahaa tii afar aduuba guursadayba tanna uu furo uma sheegin halay ka furtay qalbiga iyada markaa muxuu ku waraa biilka unbuu siiya dee ciyaal bay haysaa masruufka unbuu ku qasaa waar dee habeenkas u sarashaayo nin u jeedin buu iska dhigaa walaa tumsikuuhunna maxay tahay diraaran limaada litactaduu waa diraar way xandhiman tahay miskiinadani umaan aad sheegina maxaad ka faaidaysanaysaa wax ay shareecaddu ragga siiso ah inaa afar la guursado alxamdulilah shareecaddaana siisay laakiin iyada shareecaddu waxay siisay inay xaq leedahay ay ku tiraahdo adeer dee haddaad xaqigay siinayna siidaa tii ma jirto walaa tumsikuhuna diraara aayadka ilah wuxuu ku yidhi walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhina walaa ma- maxaa- waa dararkii ma walaa tudaaruuhunna ha dhibina limaada litudayiquu calayhina inikoo nolosha ku cidhiidhinaya nolosha ku cidhiidhinaya nolosha saddex shay baa lagu cidhiidha dumarka saddex shay baad ku cidhin kartaa nolosha amba dumarku uh, aayadaha dee dhankan baan ka akrinaynaye mafhuumu mukhaalafa jirto dumarkuna rag ragga way ku cidhin karaa nolosha okay maxaa rag maxaa laysku cidhin karaa waxaa laysku cidhin karaa waa laysku cadaabi karaa aqalka dhexdiisa waxaa yidhi "Do- naag waxaa ugu daran in lala hadli waayo naag waxaa ugu daran in lala hadli waayo nin baa ka qoray kitaab wuxuu yidhi almara sarsaara naagta ilaahay markuu abuuray muxuu ka dhigay sarsaara way hadal badan tahay waa soo gali waxay kugu akhrina kitaab dhan ragga ragga khatarka oo oo naagaha inay dilaan doona la uma jawaabanba idan khalaas qataltaa waa dishayba waar adi kulama hadlayo waa uma sugan way qarxiba okay marka waa dil labo maxaa dila oo- oo u noqonaya gabadhii oo awood aad leedahay ilaahay ku siiyey jasadiyan oona dee oo dhankayga u jeesanaynba waad u tegaynba iyadoo isdiyaarinaysaa faraashka fadhida waxaad ku qasbi karaysaa inay inay inay inay ku dhacdo dembi Dem- dembi weyn baa ku dhici karaysaa oo inay dembigu ka dhici kara dumarka anagu ma aaminsanin marka aanana noon caynaa laakiin qur-aan kaa sheegay dembi ka- xadiisyada rasuulka sal slam may cul- saxaabadaa fahantay kam tasbiru lmar'atu can zawjiha imise naagtu ninkeeda ka sabri kartaa ka sabri kartaa imise adkaysan kartaa weye waxa wax ka badan ma adkaysan karto okay maxaa markaa lagaa rabaa dee gabadheeda ka shaqaysid haddaa ka shaqi weyda waa dhibaysaa marka qofka hadduu iska daayaba uu dhibaya dee okay ta saddexaad baa jirta maxay waa lacag buu ilaahay kuu dhiibay xoolihii markaabaad adiguna noqotay sidii abu sufyaan radia allahu canhu shaxiixan maxay tiri islaantii markay nabiga u imatay waxay tiri odagaygu ee waa bakhiil aabihii bay tiri waxba kama dhacaan dee xoolihiisa ma xadi karaa bay tiri oo ma ka guri karaa isagoo waryahayn rasuulku sala allahu alay wasalam kama oran nayaa xoolihiisa uga dhowaan kama oran wuxuu ka yidhi ka qaad ka cun ka noolow laakiin bilmacruuf intaad uga baahan tahay ka qaad buu rasuulku sal allahu alay wasalam wiilka dee ilaahay gacmaha uu maaragtay ya uu gooyi weeyaan ha waa waa waa darar waad dhibaysaa walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhinna iyakuna ninku maxaa la yidhi ninku waa ilmi hadda waxaan waa cilmi nafsi ah naagtu maxaa la yidhi waa sarsaara ninkana maxaa la yidhi waa nuunna waa ilmo yar waa caruur ninku markuu islaanta la joogo islaantiisa waxaa dhihi ninku waa min xidnin ilaa xidnin baa dhihi xidnigu waxaa dhahdaa maaragtay dhabta dhabta hooyo dhab hooyuu ka soo kaco dhab hooyo kaloon buu tagay islaanta waa dhab kale waa hooyo kaloon okay A- awal maa yaxtaaj markuu aqalka yimaado waa maxay waa xidni hadday iyaduna kaa mamnuucdo xidnigii ay taahaaga dhegaysato uun ay waxba kaa soo qaadi weydo ay dhaka ciyaalkan u badato waa socunun adiguna cirada un baa sii badan un. mashaakilo nafsiyo stress iyo qalaqo naaguna taa waa xariifin weyn iyakuna ragga way warka iyakana waxaa laga leeyahay ah ku dhibin ninka nusuustu nusar- nusuusta dhan unbaa ka akrinaa okay waxaa kale oo ka mid a xoolihii uu ninku kuu dhiibay iyada waxaa laga dhaha ku cidhiidhin oo ilaahay qur-aanka muxuu noogu sheegay ninka loo ballaadhiyo ballaadi ka lagu cidhiidhiyowna waxaad karisid bixi sharcsaa bay tiri hadduu ilaahay ku ballaadhiyey oo intaasoo kun oo dollar shaqaynaysid fi shahar ama sanadkaa shaqaynaysid lixdan kun dada kun oo dollar shaqaynaysid oo islaanta intaa u yimatiduna saddex boqol oo dollar ku tuurtid waa kaa biilku qaado si aad tahay maaragtay waaxid kuuli ah islaanta waa dilaysaa dee taqtuluhaa hadduu ilaahay ku markaa gabadhii xoolaha loo dhiibay ee lagu wariyay iyadna waxaa laga yidhi dee ha ku- ha ku israafin oo ha ku ciyaarin oo ha ku seefseefin ee ninka xoolihiisa ilaali ha kaa dareema inaad tahay cagugul ballaadhan Ma- ma- waxay dhahdaa soomaalida maxay tirahdaa waa- waa- waa waa dhaq- waa dhaqan fiican waxay tirahdaa nina habeen kaa badi nina sanad kaa badi nina weligaaba kaa badi nina habeenubu kaa badiye bas noloshaada ninka habeen aad gaadhin waxa weeyaan habeen ninkaad gaadhin waa ninka kaa gaadiid fiican baa dhi ninka kaa gaadiid fiican oo dee adigu intaad kolbabas raacaysid hawl soo dhammaysan lahayd si uu gaadiid buu haysto wixisiiba oo soo dhammaysto gurigu iska soo hoyday adiguna maanta saddex bas baa bedesho shan shay baa ku hadhay muxuu kaa badiyay marka ninkaas muxuu ka horeeya F- arba- afar sacdood nina wuxuu ka horeeyaa sanad ninka sanad ka horey maxa ninka ka hajar fiican ninka ka hajar fiican istaraatiiji sanad buu ka horeeyaa okay laakiin ninkaad weligaa gaadhin waayo waa ninka kaa gogol fiican xaas ninka haya waraa'a kullu cadiimin maxaa yidhi imra'a nin kastoo culus oo qurux badan waxa culeys iyo waayo iyo culeyska siiya haween baa siisa marka haddee gabadhu inay kuwaasho doontana way kuwaali hadday doonto inay ku dejisana maxay samaynaysaa way ku dejini nin hadday kaa dhigtana way kaa dhigi doqon way kaa dhigi oo dadku way ka tucsadaan war ninka macaa haysa baalbaa meeshan fadhida aggan ma fadhido oo balaya marka labada way jiraa moota marka waxaa meesha xaggan waxaa jira dhibaatada ha samayn waxa kuugu dhow ha samayn ilmahaaga ha ku samayn qofka maarata jaarkaaga ha ku samayn ha dhibin saddex bi-ada ha dhibin bi-ada ha dhibin inaa meel lagu xaajo guto geed hoostii oo musmira diid mamnuuc mise mamnuucin waa mamnuuc inaa biyo jooga lagu xaajo guto waa la mamnuucay maxaa waxaa loo mamnuucaya waxaa loo mamnuucaya bi-ada leelanaya bi-ada environmentka walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ilaahay dhulka isagaa hagaajiyey subxana wa tacaala ha ba-anaynina buu waa cilmiga ecologiga imika gaaladu ay ku wereereen environmentka okay marka waxaan nahay dararku wuxuu ka bilaamaya qofku inu isagu isdhibin waxa ag joogona dhibin bi-adana una dhibin okay waxaan markaa taas waa tii koowaad baan kaga baxnay waqfadeeni waqfada labaad waa imanaa waqfada labaad wax weyn ikhwaani fillah culummadu waxay dhahdeen culummada islaamku shan xadiis iyey diinta fiqigaba lagu sameeyey lagu saleeyey shan xadiis xadiis waa nankii soo ranay ahaa inama alacmaalu binniyaad xadiiska labaadi waa kan laa darara walaa dirar fiqiga dhanaad aragteen oo kumaankunka mas'aladooda ee boqolaalka kun ee kitaabah marka loo qaybiyo shan meel xadiiskan baa iyuu ku salaysanya marka xadiiska xadiis caadiya maaha xadiiskan marka waxaa laga soo saaray ilaa iyo afar iyo toban qaacido qaacidadu maxaana waa sal qaacidadu waa maxay waa sal salka fiqiga oo ah afar iyo toban baa laga saaray qaacidada ugu culus ee ugu weyn waxa dhahda addararu addararu yuzaalu hadday dhibaata dhacdo maxaa la yeelaa waa la suuliyaa dhibaata hadday dhacdo maxaa la yeelaa waa la suuliyaa marka laleeyahay addararu eegad u fiirsada addararu yuzaalu waa mubtada iyo khabar af carabiga addararu waa maxay waa mubtadihii yuzaaluna waa maxay waa khabarkii waa jumlad jumladda maxay faa'ideynaysaa waxaa faa'iideynaysaa inay shareecadeennu ogolayn in dhibaata ay jirto waa in dhibaatada la zuuliyo marka waxaan ku soconaynaa si manhajiyo sidee dhibaato loo zuuliyaa ayaan waqfadiina labaad isleegana ikhwaani fillah okay addararu yuzaal dhibaato waa in la zuuliyo dhibaato si loo zuuliyo eega u fiirsadaya dhibaataa dhacday dhibaatadaas waxay ku dhacday qof muslimay ku dhacday qofka muslimkaa fardiyan bay ugu dhacday amba qoys bay ku dhacday amba bulshay ku dhacday amba dowlad islam bay ku dhacday dhibaatadaa dhacday fuqahadu waxay leeyihin waa in la zuuliyo waa in la zuuliyo su-aashu waxa weeyaan hal la zuuliye sidee baa loo zuulini dhibaato ma la zuulin karaa adduunka ma dhacdaa meel aan dhibaata ka jirin ya ma jirto walidaalika waxay dhahaa culammadu almithaal iyo alwaaqic had iyo jeer waxaa ka dhexeeya loolan misaalku waa maxay waa meeshuu ilaahay gaadhay inaga yidhi waaqicuna waa maxay waa meesha aan fadhino si kale aan u dhigaynaa addiin watadayun farqi baa udhexeeya markaan leenahay addiin diintu waa maxay waa wuxuu ilahay soo dejiyey tadayunkuna waa maxay waa dabaqaadaan dabaqaynay diinta maan odhan karnaa mathalan hebel sheekh hebel ka soo qaad sheekh weyn oo callaama cabdiqaadir jilaani ka soo qaad amba ibnu taymiya ka soo qaad amba binbaas ka soo qaad maan odhan karnaa diintuu matalaya diintii waa hebel maad odhan karaysaa ma odhan karaysa lianna diintu waa mujarad qofka way ka baxsan tahay diintu diintu waa meesha inaan gaadhnaa waaqicaan ku nool lahayna waa halkan korka aan u kacayna aan gaadhayna diinta inaan inaan gaadhna aan doonayno waxaa dhahdaa misaalkii baan ku soconnaa meeshii modelkahayd ilahay noo dhigaan ku soconnaa barhkeenna way gaadhayaan barhkeen dhexday ku kufayaan barhkeen way noqnoqonayaan barhkeen way taahayaan hada siraac iyo ilahay ugu talagalay walidaalika khalaadada ugu weyn taar- muslimiintu ay galaan waxaa ka mid ah saxaabada nebiga waxaan u sawirnaa inay wada ahaayeen dad wada gaadhay marxaladii misaalkii oo markaabaan saxaabadii nebiyo kale aan ka soo qaadnay hadda saxaabada nebiga waxaa ka mid ah qaar zinaystay oo la jeedilayey saxaabada nebiga maxaa ka mid ah qaar zinaystay oo la jeedilayey waxaa ka mid ah qaar xaday oo gacanta laga gooyey waxaa ka mid ah qaar khamriga cabay oo la jeedilayey waxaa ka mid a qaar khamriga cabayey min nebiga waktigiisii ilaa iyo goorma ilaa iyo sa- ilaa cumar bin khataab labaatan sano ee khamriga cabaya waa saxaabi ma oran saxaabi ma ma oran karaysa waa saxaabi ma saxaabi rasuulillah dachu fa inahu yuxibu allah ilaahay buu jecel yahay laakiin saxaabada inta ugu badan baa ahayd qima laakiin intaa way- intaa way jireen kuwaa saxaabada ka mid ahayd marka tadayunkii tadayunkoogii iyo maxaa dhada iyo iyo miisaankii way way isla socotay annaku markaa maxaa jira maanta maxaa jira laba- laba laba darsood baa jira fi saxaaba madrasadu waxaa jirta saxaabada nebiga cay kala daashayoo shiica la dhaa shiico shiicadu maxay samaysaa dee cali abi aalib maxay soo reebatayba iyo miqdaad iyo iyo xudayfi iyo iyo maxaan ku dhahdaa bilaal iyo iyo waxay soo reebteen eh, eh, ahlubeytki yani wixii kaloo murtadiin baa diinta ka baxeen subxana allah cadiim waa daraf darafka maxaa ka soo horjeeda annaga sunnaha ka soo horjeedna annaga sunnihiina waxaan u aragnay saxaabadu inay khaldamayn ay wada nebiyaal ahaayeen ambase ay bini aadam baahayn ay dhibaata ku dhicin oo kale oo dhibaato ayna ay- ayna dagaal ku jirin dagaal ay dhibaato suulinayeen oo jihaad ayna ku jirin ayaan ka soo qaadno malab iyo casal iska hayan may bini aadam bay ahaayeen laxam iyo dama oo dagaalamayay lidaalika markuu nebigu fa- abubakar nebigu dhintay abubakar faadima u imatay waa gabadh saxaabiyada waa sayid nisa aljanna waxay ka tiri wixii aabbahay ka hadhay sii aabbahay wixii ka hadhay isii bay ka tiri wuxuu ka yidhi aabbaha maxaa maxaa ka hadhay dee wuxuu khaybar markuu qaybinayay inbuu la hadhay ayda intii isagu lahaa isii anaa dee dhaxla yeeleen anaa faadimo ka hadhay muxuu ka yidhi abubakar waxaan ka maqlay aabbaha waa nebigii lena annagu haddaan ambiyo nahay na lama dhaxlo waxaad xoolo aabbaha ka hadhood dhexlaysid ma jirto faadimo intay noqotay cadhootay cadhadii maxay u keentay inay iska diiday inay beeca la gasho inay ogolaato inuu madaxweynihii muslimiinta yahay abubakar way diiday intaa ay ku ekaatay may calina waxay ka tiri car la gal ha la gelin bay tiri abubakar oo calina nas buu haystaa khatara wuxuu ka yidhi nebigu sal ly slam gabadhayda ha ka cadhaysiin inta aad qabtid haddaad ka cadhaysiisid anaa cadhoon haddaan anaa cadhooda ilahay baa ku cadhoon cali markan wuxuu yaalay miskiin wuu ogol yahay inuu abubakar beecadii la galo laakiin halkan waxaa haysta faadimo oo kale hala gelin hadduu la galana okay waxay dhahaan saxaabadu cali abi aalib habeennimadii markay faaduma dhimatay muu sheegin nebigu waa kii hore ugu sheegay markii aqalka ugu imatay ay soo ziyaaratay marna way oyday marna way farxday mar way oyday dhagtu waxa ugu qabtay caashan way arkaysaa mar way oyday oo wuxuu ka yidhi caa waan dhimanayaa adduunka waan ka tagay waan lilmaysay marna way farxdo wuxuu ku yidhi awalu naasi luxuuqan min ahli beyti waa adiga qofka ugu horeeya iga daba iman doona waa aniga jannadaba iga soo gaari doona ee ugu horey waayo waa adiga waa dhimanaysa waa kale ma garanay farxaysa ayadoo leanna abeed bay ka daba tagaysaa janna tagaysaa ayadoo adiga weyaan way fa- way qasashay way farxday lix bilood bay ka dambaysay markii uu habeennimadii dhimatay isla habeenkiiba uu aasay cali dad yar buu ugu yeedhay aaskii buu geeyey ciiddii buu kusoo rogay isagoo oo siigadii iyo wixii leh iyo u yimiday abubakar oo beecadii la galay okay marka taasi waxay mara ka tahay inuu qofdii bini aadan ahayo dhibaato inuu dhibaato zuulinaydi dhiba- dagaal buu ku jira dararu yuzaal xaggana dhibaata ka haysatay oo xaaskii baa ku shidaysay halkana maxaa ka haystay ayaa ka haystaa kana abubakar oo de waajib ku yahay inuu aqbalo oo nebi ummaddii baa dooratay waa- waa amiirkiisii marka inuu daacadii la galo ma gali kara baycadii haddana wuxuu sameeyu garala isdiraraya dagaal baa ka dhexeeya sacd ibnu cubaada ka mid ah ninka ansaariga ahaa ninka ansaariga ahaa ansaar baa madaxweyne ka dhigatay waa la yimid dee saxaabada waxay ka dhaheen war halkan fadhiiso abubakar baa la doortee naftiisa waxaa gashay war adaa xaq uga lahay maxaa lagu dooran waayey wuu cadhooday cadhada imsuu hayey madiinu bas ka tagayba shaam buu u guuri waa bini aadan ma gelin markaa beecadii idan saxaabadu markaa dhibaatooyin markaas u suulay dhibaatada isagu waxaan inuu xaq u leeyahay buu arkay laakiin revolution ma sameyn dee wadanka dowladdii ma burburin maslinka ahayd wuxuu qaatay qaraar inuu iska socdo uu sibuu u zuuliyey marka halkan waxaan markaa galinaa sidee dhibaato een loo zuuliyaa okay adararu yuzaal waa in dhibaata dhacdo waa in la zuuliyo sidee loo zuuliyaa waa tita ugu horeysa adararu laa yuzaalu bimilihi haddaad dhibaato zuulinaysid ha ku zuulinin dhibaatada dhibaato dhibaataa ku qabsatay sharciga dee dhibaato kaloo sharciga ha keenin amba aw aclaa minhu ama mid ka ama mid ka xun ha gelin mid ka daran ha gelin addararu dhibaato hadday dhacdo laa yuzaalu laguma zuuliyo maxaan odhanay bimilihi walaa aclaa minhu mid ka saraysana laguma zuuliyo dhibaato laguma zuuliyo okay dhibaataa ku qabsatay agga dambaan ka arki doonaa dhibaato ku qabsatay waa maxay adiga oo cunto cunaya oo hagan hilib ku cunaya iyo lafi kugu joogsatay waa dhibaato waa in la zuuliyo dhibaatadan laftan waa in la dhaqaajiyo maxaa sameynta markaas waa inaad biyo cabtid way zuulin weyde biyo maashatid halkan waxaa yaalla wiil saaxiibkaa gaalo qarood khamri waa iska cabaya adiga markaa maxaa ku hortaala inaad dhimatid iyo inaad khamriga cabtid inaad dhimatid waa xaaraantee maxaa dhimane laakiin laftaare joogto meesha waxaa zuulinaya waa inaad cabtid qaroodii khamriga cabaysaa okay addarar tani waa dhibaato khamrigo la cabana waa dhibaato okay khamrigi baa soo qaatay waad cabtay khamrigii waxaad ku zuulisay khamrigii dhibaatadii weyneed dhibaato ka yar ayaa ku zuulisay okay waa iska dhigtay way socotay taas waa mid okay mid baa halkaa ku gara fadhiya waa jaahil ummi ah maxaa kugu joogsay buuri laf og jirtay buuri anaa aqaan buuri maxaa la sameeya waa la feedhaa cilmiga aniga aqaan soomaali saas aan nabad kulluna culamaa fi tibi dhakhtarka waa naqaana mid baa halkaa xanuunsan wuxuu ku leey waa xanuunsanahay maxaa ku haya cudurkaa way haya okay la tali waxaa ka tira dhakhtarka tag sheekh may may may kiniinkan baa la qaataa oo ku dhif xabad waad iska bogsaysaa adiga waxaa lagu leeyahy adararu laa yuzaalu bimilihi aw aclaa minhu feed feedhku waa darar kale amka waxaad ku zuulisay waa bimilihi laakiin muu zuuli mise ma zuulin waa dhici karta in lafta markaa ordo dhici karaysaa laakiin kun gurigiiba dhanka kala tagay isaguna uu jabay kun gurigiiba laftiina way dhaqaaqday kun gurigiina uu jabay maxaa markaa ku zuulisay bimilihi dhibaataad dhibaato ku zuulisay walidaalika culamada qaar waxay dhahdeen xagga ay ka leeyihiin adararu laa yuzaalu bimilihi waxay ka dhahdaan adararu laa yuzaalu bidarar dhibaato laguma dhiba laguma zuuliyo dhibaato kale ambato ka sarraysa okay markaad fuqahada u fiirsa hadalkoogu waa hadal cilmiyeysan luqad inshaa'iya maaha inshuhu waxaa dhacdaa dadka iska hadlow hadalkoogu iskama furno ya hadal hadal maaragtay bilaa miisaan ah maaha addarar okay yuzaal waan garanay xadiiska ka soo qaateen laba waxay dhahdeen addararu laa yuzaalu bimilihi amba aladararu laa yuzaalu bimaada bidarar waa tii laba sooma se loo zuulin wayaan okay waxay dhahdeen tani kale ka fiican u fiirso addararu addararu yudfacu biqadri اlimkaani dhibaataad zuulinaysaa see dhibaatada zuulinaysaa intaad karaysid ilow biila dhibaata ha zuusho ma dhici kartaa ma dhici karto biqadri اlimkaani laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscahaa ilaa wuscahaa marka dhibaatadii dhacday intee baan zuulin karnaa baa laga sheekaysan intaa zuulaysaa intaa ha zuulino inta kaleetana aan taxamulno aan taxamulno dadku dadku qawaacidin ma yaqaanaan ninba nin baa yimiday la yidhaahdo erdogan amba erbekan oday ka horreeya waxay yimaadeen waddan la yidhaahdo turkiga waddanka turkiga la dhahdo sideetan sano waxaa laga shaqeeyey insilaax waxaa diinta laga saaray islaamnimada waxaa laga dhigay dibadda toddobaatankii ilaa iyo sagaashankii waddanka koobaad ee loogu khamriyaca badan yahay adduunku baxay qaar waxay leeyihin ruush ruushka wada bartameen ruushka oo waddan islaam ah laa ilaha illa rasul baa laga leeyahay laakiin khamriga lambarun buu noqday waddankani eedaankii baa laga mamnuucay waxaa waxaa lagu eedaamaya maxaa lagu eedaamaya af turki allahu akbar ma jirto ilaahay baa weyn oo turki ba yahay ilaahay baa weyn okay taa waa laga dhahay waxaa idhi faatixadii waxaa lagu akrinayaa afturki miskiidkii imaamku markuu soo galo muxuu waddanka ku tujinayaa subxaan allah alcadiim bal kufriga u fiirso afturki okay carab naceebkeega ayuu yihi ataa turki tatriik addawla maaha dowladda waan turkiyeen xaq buu leeyahay laakiin muxuu sameeyey tatriik alislaam islaamkan turkiyen buu turkish baan ka dhihi islaamka muxuu mamnuucay koofiyaddaas koofiyadda laysdul dhigo madaxa ah wuxuu soo saaray wax dhaa qubaca oo turkidu ay leeyihiin yuu soo dhaa wuxuu mamnuucay hataa tusbaxa misbaxadda in la qaato waxaas oo dhan buu mamnuucay okay nin la oran jiray sacad mar madaxweyne ka noqdo oo ilaahi u keenay diyaarad buu la socday diyaarad habeen diyaaraddii baa dhacday diyaaraddii markay dhacday ou ninkii sheegay belotkii diyaradd inay rawaxday ayuu yihi ilaahu haddaad caawi bixisid nin siyaasina u ahaa waxbaan noqon doonaaye waxaan kugu ballan qaadi inaan wax diintaada anfaca aan samayn doono laakiin caawi hadday bixisid wuxuu galay nadri diyaaraddiibaa ee dhacday isagoo qudha baxay subxaana allah alcadiim ninkii madaxweynu noqday doorashaa la qamanqaabiya ciidankii baa yidhi waxay sameeyeen doorasho la qamanqaabiyey madaxweynuu noqday xashkuu tagay kacbaduu ilaahay balan ugu soo qaaday uu soo laabmay qaraarkii ugu horreeyey wuxuu qaaday af carabi ha lagu eedaamo salaadii subaxba allaahu akbar magaaladii oo dhan baa intay ka soo baxday iyadoo lugeynaysa ankara iyo istanbul baa masaajidii loo yimid masaajid waa laga iska tagay dee turkiya ku tukan turkiya sheekhu keligii unbuu tukanaya uu furay un mishaar buu ilan qaataay uu furaa un allaahuma waxin buu akhriyaa oday wax la tukanay ma jiro odayaa odayaal baa dhasay waxaa la yidhi markaad tukanayseen maxaa akhrinayseen ha alxamdulilah maad ka akhrisan yidhahdo wadaadka waan daba joogno anagu alxamdulilah gaad ka akhrisanaynay ilaahay ba qalbigaga la jiray maa la soconay buu yidhahda laakiin maxaa dhacday magaaladii oo xiimaysaa ka soo dhacday aqladii bandaradihii daarihii dhulkii magaaladii baa camiratay wax kastiibuu soo saaray okay nin odayga arbekaan la oranaya markuu yimid dee wadaad weeyaan waxaa lagu yidhi sheekh nin wadaadaa tahay waa inaa waddanka shareecadda lagu dabaqo wuxuu yihi warwaad hurdiin walaalahayo darar baa meesha jira darar dhibaata ha taalla dhibaatada taalla waa maxay waa diin la-aan inaan zuulinaan doonayna sidaan u zuulinaa marku dhactee laa yudfacu biqadril imkaani inta suurto galaysaan zuulinaynaa okay ninkii ilaaya yidhi ilaahay ma naqaano diinna ma naqaano oo ataatoorki la oranayay ayuu qaaday uu markii la doortay ubixiibuu qaaday ubixiibuu geeyey soo ubixiisa qabrigiisa la geeyaa ubixiibuu geeyey uu ishortaagay waa la salaamaa uu salaamay waxay idhaahdeen arbekan uu gaaloobay gaal buu hortagay wuxuu inta haddaan ku gaaloobaya agtiinna iska ahaysta gaalka buui laakiin waxaan wadaa ka culus yudfacu muxuu ihi biqadril imkaani okay kani kale iminka waxaa yimid laga wada qaylinaya arduqaan muxuu sameeye arduqaan markaa arduqaan wuxuu yihi waar shareecadna ma dabaqayno maxaa u dabaqayn meesha meel shareecad laga dabaqaa maxaa wadaa cilmaaniya mu'minan wadaa buuri cilmaaniya waa cajaayib waa mu'mina cilmaaniya maxay kala tahay waa laa'ig soo laa'ig maaha laa'ig iyo diin ma isku yimaadaan may se wuxuu ihi laa'ig baan wadaa okay maxaad u wadaa laa'ig waxaan wadaa buuri iimaan leh oo maxaad u jeedaa arrasaasi aad arkin baan iska wicinaya buuri anagu adeer rag baan rag baan taxyiidinaya dhadhaxaad ka dhigayaa maxaa okay hadafkanaan ku soconayaa intaa yaruu madaxweynahaya maxaa dhama taqaanin saddex boqol iyo siddeetan kun baa qur-aanka xafiday waa dhowr iyo toban wuxuu joogo saddex boqol iyo siddeetan kun ayaa qur-aanka xafiday liawali mara ciidanku ay tukadaan salaad jumce salaad jumce ma tukanaya ciidanku liawal mara ay tukadaan waa isku soo baxaan okay arrin saddexaad maxaa dhacday waxaa dhacay imaamyadiibuu u qoray mishaarka ay qaataan ragga ugu sarreeya wadanka imaamku imaamku dee maaha imaam iska imaam iska noqonaya imaamku waa inuu waa inuu master haysto diinta waa inuu cod fiican yahay waa inuu waxaasoo waa inuu saddex af yaqaano saddex af ingiriisi iyo maarata turki iyo carabiga inuu wax ka yaqaano madhabka xanafiyadda inuu inuu masaa-ishooda ka jawaabi karo shuruudaa la sameeyey mu-adinka waxaa la sameeyey markuu eedaamayo waa inay shibiru soo dhacaan maaha mid qur-aan baxsanays maaha hadduu eedaamo shimbiraha magaalada socdaayo waa inay shib idhaahdaan anagoo istanbul baan dhex joogsaday eedaanadii baan dhegeystay waxaad moodaysaa inuu musig dhacayo eedaanada kala duwan ad maqlaysid subxaana allahi alcadiim dhagaha gaa raaxaysanaya kan baa suu idaamaya kanaa saa idaamaya miskiidka markaad geshid ma arkaysid qof codkiisu caadi yahay oo dad codku kala kala daray dadka noocaasa wuxuu yidhi waa inay qaataan mishaarka dowladda ugu sarreeya dadkii haybaddii diinta iyo kusoo celinaya si yaroo cilmiyaysan okay wuxuu yidhi gabdhaha gabdhaha gabdhuhu ha xijaabtaan mid ka fiican buu keenay addararu yudfacu biqadri qawaacidda la socda waxaa tadbiiqon muxuu keenay sheekhani wuxuu yidhi gabdhaha dharkay doonaan ha xidhaan awal waxay ahayd gabdhuhu ha isqaawiyaan bay dowladdu hore tiri isaguna muxuu yidhi xeer muxuu soo saaray gabadhu xor bay u tahay dharkay doonta inay xidhato okay hadduu iminka ninka sacuudiga xukuma idhahdo gabadhu dharkay doonaa xidhato dadkii buu qaawinaya mogta lianna sacuudigu dadku asturaya alxamdulilah waa khaladaasi laakiin isagu eeg halkuu taagan yahay wuxuu ka soo qaadaa dadkayna dadkii wada bilaa xijaaba oo loo diidan yahay marka wuxuu ihi gabadha dhar laguma qasbi karo maxaa iminka dhacday aniga laba sano kahor baa istanbul somalka jibil kasoo dhowfiyan soo maray boqolkiiba toddobaatan hablo way xijaabiyeen maxay ku xijaabtay markaas gabadhiisa ahayd gabadhii loo diidan jaamacadda gasho gabadhiisa kahor intuan reesana noqon jaamacadda heshay waxaa lagu yidhi xijaabka kuma geli kartid iskuulka halkuu keenay marayka ku keenay marayka ka dhamaysa jaamacadda gabadhii qaariji la oran jiray ee ku guulaysatay inay baarlamanka gasho markay dhex fadhiisatay oo xijaaban arbikaan waqtigiisii baarlamanka o dhan baa baxay wuxuu yihi amba annaka amba gabadha gabadhi baa ka soo baxday baarlamanka maxaa maxaa la yidhi aayadda qur'anka maxay akhrijuuhum min qaryatina inahum unaasun yatataharuun bay ku leeyihin ka saara magaaladayada iyo gobolkayaga iyo xaafadayada iyo iyo maaragtay heejadayada iyo reerkayaga maxaa maxaa ka saaranaa waa qolo fiifiican qolo fiican baa dadka laga saara inahum inahum unaasun yatataharuun marka isagu muxuu yihi war dhibaataa jirta halis ah laakiin yudfacu maxaa la sameynaya biqadri imkaan waata aan ku kari weyna inay sameeyaan culimmadeenii maaragtay markii maxaa dhahdaa etoobiya iyo markii maxaakimta buka qabsadeen rag baa yidhi beritorna waa inuu adisaababa waan isaabatii kartid adeer adisaabaya iska daayo bal xamar nadiif horta iskaaliyadda u fiirso wa qofku wuxuu xidhanaya shimiishka weyn buu xidhanaya markaa buu arkaya isagoo la arkaya amba ku ka cidhiiru xidhanaya markaa la arkaya isagoo laa yaa akhi fillah wax yaroo kulaga xidho awooddaada garo intaad leeg tahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha markaa eeg u fiirsada caqligaa turkiga xakumo ee wadaadka ee muslimka iyo caqligaa soomaaliyeed bal isba bardhiga imaa wa imaa waxaa kaloo iminka ka mid a matalan ma inaan fahno maaragtay iminka matalan dood weyn baa soomaalida laga sameeyey maxay keentay gabdhihii waxaa la isku diray iyo diintii maxaa la garanaya addararu yudfacu biqadri اlimkaan ya ikhwaani fi llah waxan baa la shaqaysiin lahaa gabadhii waxaa laga leeyahay gabadhii maba geli kartid baarlaman wasiirad ma noqon kartid madaxweyne ma noqon kartid waxba ma noqon kartid dumarkiina waxayba isku raaceenbaba waxaana haysta waa sheekhyaal sheekh hadday nacdana maxay nici doontaa marka dambe maxay nici doontaa diintay nacaysaa walmushkilatu laysat kadalika mushkilad intaa ka fududahay maxay uga fududahay ikhwaanii fi illaah anigu markaan dadka soomaalida u fiirsado horta ayaa shaqeeya soomaalida tacaalow culummada waan u qoray waraaqad tacaalow baan yidhi soo baxa magaalada hargeysaan soo dhex fadhiisanno suuq ayaa fadhiya suuq ayaa fadhiya doomaraa fadhiya okay magaalada boor maan tagno jabuuti hadsaan ha soconno suuqee fadhiya okay soo soco dhaqaa u soo kacdana oo wadanadii gobolladii dhexa tag tag maaragtay xamar kismaayo tag maya waxaa tagtaa maxaa dhaa xaafadani nairobi soomaalida isliya tag waan dhex fadhiisay isliya waan waan soo maray suuqa dhan macdaarada waxaas ka soo jeeda waayo waa dumar waxa marka miskiin la dhisaya lacag bixinay waayo waa dumar waayo waxa malcaamad dhisi madrasad dhisi lacag la horjooga oo ciyaal waa dumar dumarkaas ma dumarke dumarkiinu maaha dumarka carabtoo kale maaha maaha dumar maaha la ilaaliyo oo oo la dhowro oo waxaa maaha anaka dumarkeenu dumarkeenu shaksiyad bay leeyihin ninkay garab joogtaa ma hor joogta ninka way garab joogtaa mana daba joogto anu ma qaba ina dumarkanu daba joogsadaan naagtu way garab joogtaa waa garabkayga naagtu nebigu caamul xusni maxaa loogu bixiyey sanadkii murugada iyaa ka dhintay ahayd khadiijo iyo waxaa ka dhintay abu aalib way garab joogtay gacantii haysay wallaahi laa yuksiika allaahu abadan waan ku garab joognaa yaa rasuul alla soco awal sawt la maqlay islaamka muxuu ahaa qofki weli laa ilaa yuu ahaa khadiija hade laakiin raggu ma yidhahdaan saas anagu khaladkan kale ka mid tahay waxaan dhahnaa awalu man aslama abubakar min الرجال أول من أسلم من النساء خديجة أول من من الصبيان ع- لا لا طلب الرأي. أول من قال لا إله إلا بعد رسول الله وأيه وخديجة وأيه qofka ugu horeysay laa ilaaha ila allah tiri waa khadiijo waay. okay waxaa taa waxaa kaaga dartay qofkii ugu horeeyey islaamka dhiig u daadi waayo waa sumaya dhiigay daadisay dhiig yay daadisay marka sumaya dhiig bay islaamka u daadisay halkanay noqotay mustashaarad bay nebiga u noqotay markuu nebigu maalintii nebiga lagu kici gaadhay sal slam waxaa dhahdaa tamarud baa lagu sameeyey amar- amar- amar qaadasho la-aan xoolaha gawraca buuri okay nebigu amarkiibuu soo saaray xoolaha gawraca aa lasoo eego liawal mara fi taariikh ma arag wax nebigu war dee xoolaha qala isagoo argagaxsan buu guriga ku laamay umu salaam wuu sheegay wuxuu ihi, dumar saxaabadii wax ku dhacay ma garanay maanta way halaagsamayaan amarkii baan siiyey way qaadan waayeen way naxsan yihiin dee sid ma haysata shok baa ku dhacsan saxaabada waxay dooneen inay maka galaan waa loo diiday makaynay galaan markaa way shogsan yihiin markaad yaa rasuul allah aad dumarka u fiirsa yaa rasuul allah maxay ku tiri adigu socoo horta xoolaha doox hortooda ku doox habaan amara siinin uu soo qaado uu dooxay gacmaha isgoyn gaadheen yak si ay rasuulka ugu daynayeen solution yaa keenay solutionka xadiiska nabigu muxuu yihi sal slam qur-aanku muxuu yihi dumarku muxuu yihi nakiida kunna cadiim dumarku kiidka anagu kiidka waxaan ku macnaynay inay waxun ku laaqaan waa saxiix kaydku waa saxiix horta aayadda quraan ilahay mooran nin baa yidhi laakiin haddaan ka soo qaadin inuu ilaahay ba yidhi ba okay kayda kuna cadiim fi difaac can alislaam wa kayda kuna cadiim fi hadmi diin hadday diinta dumi yidhahdeen ummaddana way duminayaan hadday ummadda dhisi lahdaanna way dhisayaan marka waa inaa kaydka uga la geliyo marka calaa ayati xaal maanta maxaad arkaysaa inaan qaacidan shaqaysinnahay soomaalida hoos loo dhigo oonan lagu hor iman adduunka intaa la ego feminism iyo buuq iyo la isku gelinoo la macneeyo islaamku gabadha halkuu dhigay siduu u dhigay een, een, wasiir way noqon kartaa maxa waa lasku haystaa fuqahada fuqahadu kanisan buu qabaa kanisan buu qabaa dumarka way soo dhowaanayaan laakiin haddaa ka tirahdidun wax aad noqon kartiin ma jiro guryina fadhiya aslan guryama fadhiyaanbe anu waxaan ku islaanta guri fadhida tus islaanta guri fadhida ee soomaaliyeed ee guriga fadhi aad ka leedahay halkii gurigee fadhidaa horta suuqay fadhidaa raggii baa guryaha fadhiye way wadaarteen marka annaka dhan fiqigeennii iyo isla waaqiceenni baa kala kala maxay kala socda okay qaacidada af- qaacidada kale sida loo loo- loo kala maxaan odhanay al- addararu yudfacu biqadri maxaan odhanay imkaan ta kale waxa weeyaan addararu alashaddu yuzaalu bidarari lakhafi dhibaato culus haddii taallo maxaa lagu suulinayaa ta fudud laba dhibaataa ku hor taalla waa inaa mid ku dhacdid ya wakaas halka fudba ku dhacaysa dee waa laba dhibaato oo diin ah weliba waa dhici- dhigarta inay ku inay ku haystaan waa inaa mid ku dhacdid laabudda minhuma maxaa samaynaysaa waa inaad takfudud ku dhacdid ma oranaysid midna kuma dhacayo haddaa midna ku dhici weydid adaas cidhiirinaya diid waxay ku fudaysaa waxay ku leedahay labadan mid ku dhaca saa u baxdi salaam u noqotid teed ku dhici ta fudud baad ku dhacaysaa waa siduu waa siduu sameeyey dee nabiyullaahi haaruun nabiyullaahi haaruun calayhi salaam nebi nebi- nebi muuse afartan beri ka maqnaa odaygii maaragtay saamiri baa usii sameeyey cijli markaa bay caabudeen markaa nebi haaruun uu fikiray wuxuu yihi war haddaad la hadashid qoladan dhibaato weyn baa dhici addararu alashad oo ah ummadiio waaxida horta labay kala noqon qaarna way ku raacayaan qaarna maxay noqonayaan iminka de anagu saasaan nahay soomaalidu waxay ku dhahayaan culammada qaarkood waar dadka haddii adi ay ku dhegaysanayn oo aad gaadhin darajadii xadiiska kaa qaataan haba u sheegin xadiiska adigu sheekh kaloo ay qaadan karaan ha u sheego limaada ilaahay baa ii sheegay adigu dadka waad qaybinaysaa dee iska aamus mid dadka aan qaybinin ha u sheego oo dadku wada aqbalayaan muxuu siman ka haroon iska aamusay hadda waa shirki waxay ku jiraan muxuu aamusayaa wuxuu leeyahy wuxuu eegayaa maanta iyo beritoole inuu walaalkii yimaado xalliyuu doonayaa nebi muusa yimid calayhi salaam muxuu arkay iyakii oo dhan oo wada mushrikiina oo sanam caabudaya nebi muuse uu cadhoodo fa alqa alalwaax hadalkii ilahay buu dhulka ku tuuray hadalkii ilaahay buu siiyey sooma alwax baa loo soo dhimaa fa alqa alalwaax qur-aankii buu tuuray towraad lawxii buu dhulka ku tuuray garhkuu soo qabtay wuxuu ku yidhi wixii aan kaaga tagay wala hadalkii waan ka- maxaad sugaysa tagaaloobayaan oo waanadii aan kaaga tagay maxaa usii qaban weyday wuxuu yidhi yabna um inuu hooyadayo laa taakhud bilixyatii walaa birasi waxbaa iska cacadhaysiin buuri ya waxaa la cajiyo fiqi badan baa ka ku jira isqabooji limaada inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iil waxaan ka baqay buu idhi inaad iga tirahdid beritoole waa reer bani israa'iil oo midaan ka tagee waxaan u soo noqday iyagoo waa sii kala qaybise maxaa markaa sameeyey adaa iga xoog weynoo xaline adaan kuu daayay buuhi nebi muusena wuxuu ku xaliyey daqiiqada deh isagu muxuu sameeyey ushii inbuu ku dhiftay waxay caabudayeen badana uu ku tuuray haadaa ilaahu kown buuri waa kaa ilaahad caabudaysa aladii dalta calayhi caakifan lanuxriqannahu waan gubaynaa waan gubaynaa badana waan ku tuurana lanasifanahu fi lyami nasfa intaha dadkii o dhan ay soo wada noqday muqraasi tawxiidkii kusoo ceshay iyagu haddana mid ah arrintaa may dhici lahayd ma dhacdeen muxuu markaa sameeyey addararu alashad yuzaalu bimaada bidarari akhaf marka dararu ashadku muxuu noqon lahaa halka ma garanaysaa wuxuu noqon lahaa shirki iyo iyo khilaaf halkana muxuu noqday khilaaf in la ilaaliyo shirka kusii jiraan waa khadi halis laakiin markuu yimaado uu xaliyo oo dadkii o dhan iyagoo tawxiidka kusoo noqdaan qaacidada buu shaqaysiiyey okay qaacido kalaa jirta oo iyadana cajiiba oo la ilaaliyo wuxuu yidhi idaa tacaaradat mafsadataani laba dhibaato hadday is- isu kaa diriraan laba dhibaataa isu kaa dirirta oo waan shaqaysiin doonaa moogta markaan ka hadli doono baanankii waxaan iyo dhibada hore ruuciya acdamuhumaa dararan waxaa la eegi labada dhibaato kiiba culus waa tii horma la shaqaynaysaa biirtikaabi akhafihimaa tayarba markaa lagu dhici arrinta yar iyaa lagu dhici si loogu dhaco horta waxaa la eegi labadan keebaa weyn labada ma- mafsadoodta dhacday teebaa weyn marka la ilaaliyo tayar baa la qaadan si loogu loogu dhaco okay iyada laba misaal baan ayaan ka bixin laba misaaloo fudfudud baan ka bixin almisaal alawal waxa weeyaan misaalka koobaadi waxa weeyaan waa misaal matalan guurkaa soo qaadanayna guurkaa soo qaadanayna fuqahadoo dhan waxay isla ogol yihiin gabadha yar ee aanan qaan gaadhin waa la waa la gooyin karaa gabadha yar ee qaan gaadhin maxaa la samaynayaa waa la gurinayaa hadduu aabbaheed bixiya dee uu odayna kaasoo doono har gabadhaysii waan ku siiyey waxay dhahdeen waa- waa waa la ogol yahay okay waa la ogol yahay leanna nusuustu ma diidayso waa la ogol yahay laakiin dhibaata ma jirtaa mise ma jirto dhibaata ma jirtaa mise ma jirto halkan waxaa la mulaaxadeeyey saddex dhibaato inay jiraan waa kow dhibaatada koowaad waa maxay naskii yidhi iyadana ha la ilaaliyo doorashadeeda aabbahana ha la ilaaliyo doorashadiisa ninka doonana ha la ilaaliyo saddexaa shay soomahin weligii iyo iyadii iyo maxaa odhanay iyo ninkii doonayay dee gabadh yaroo weli qaan gaadhin mayba leedahay rabitaan rabitaan male okay rabitaankaygi waa laga booday waa ko waa dhibaato labo ilmaha yari marka ay yar tahay hadduu ninku uu qaato toban jir labiyo toban jir uu qaato oo uu jimaac la sameeyo psychological ahaan waxaa ku dhacaya mashaakil nafsiya sadamaad baa ku dhacaya shogag naagaha qaarkood waa shaamba wallahi yar iyo manta ka buuxaan laakiin dadku waxay dhahdaan dee kaboodaad baa loogaya qur-aanku akhriya wahma okay okay aniga aniga aniga aniga waxaan arkay waa cajaa'ibta ka mid tahay watan imaam mustafa zarqa sheekha loodhan jiray wuxuu qorayey qaanuunkii sharciga islaamka ee masar iyo suuriya markay midoobeen jamhuuriya alcarabiya almutaxida loo bixiyey qaanuunkaa buu qoray mustafa zarqa waa calaama waa sheekhi qazali iyo qardaawi waa- waa waa caalim culimada waaweyna markuu qorayeen xeerka qoyska islaamiga ah, waxay ku qoreen ninku ma guursan kara gabadh ka yar lix iyo toban sano lix iyo toban sana ilaalina bas wixii lix iyo toban sano ka yar waa in maxkamaddu u diiday inuu guursado waa lagu qeeliya sheekhi oo waa la- wuxuu ihi qaacidan buu soo qaatay ka mafsadataan baa kulmaya buuri mafsadataan kulmaya waa maxay mafsadataan kulmaya mafsadada waxaa ka mid a inay gabadhu shoog ka qaada waxaa markaa ku arkay wadan wadanadeena ka mid a oday weyn baa gabadh guursaday maxkamadan lagu keenay gabadhi markaas oo waa waa lama- waa kabaan gabadha iisoo gasha oday adeerkeedan halka soo fadhiso su-aalaan weydiiya waxaan ku dhegeyso adiga ninkan maxaa ku diidan tahay waxay tiri sikaas cajiib waxay tiri adeer ha waa awowgay waa ayey bay tiri waa ayey ninku ninku waa ayey bay tiri aba awowd yani aabow ka weyn yani khalaas carabtu sir sirtii waan gartay odaygii baan soo geliyay waxaan ku ihi war gabadhan laysat laka limaada maxaa ilahay nin may miyaan sharciga ayadaydeeda xisige saas oran dhaa waxaa kuu diyaray qaacidan u sheegay waxaa ihi mafsada meesha jirta dhibaataa jirta oo dhibaato caynkasa jirta waxaa ihi gabadha hadday zinaysata adaa ka mas-uula ma deeqaysid laa tuqniiha can zinaa zina kama celin kartid laa turiixuhaa uma raaxayn kartid ha dhibin ayeyba taawuba u tahay wuxuu yihi ma taqaanaa marka runta iska sheegay marka ma taqaanaa marka ila hadlayso aab bay ka taladaa buuri marka waxay sheegayso aab bay ka taladaa buuri okay arrinta saddexaad ee meesha ku jira maxay mafsadada saddexaad oo halista ah maxay oo meesha dhibaata ku jirto waxaan la kulmay wadanadeena waxaan kula kulmay oday wadaada oo uu dhintay ilaahay naxariista imika wuxuu ku dhintay cudur cuduradan de halista ah ilaahay nooma keenay subxana watacaala ilaisqabasiyuu ka mid yahay maaka maxaa dhacdaa aidiska ayuu ku dhintay wadaada wadaadka markuu xanuunsan yahay muddo socdo socdo socdo uu cudurku batay batay waan maqlay sheekh aan u tagay waxaan ku yidhi sheekh cudurkaasaa leedaan maqlay maxaad waan ku garanaynaa agay keentay marka wuxuu yihi anigii martaan shaqadii dhambeeyey meesha waddankaa kale u guuro inan yar maada meelaha ka qabto iyadaa lahayd buu waxba ma lahayn baa idhi waxaad karin baad guursatay markaabay dee ku ag waday ad ma garanaysid eeg marka maxaa la rabaa markaa si waxaan loo xaliyo waa ina qawaacidan la shaqaysiiyo idaa tacaaradat mafsadataani nin saaxiibkeeda aan saaxiib nahay ayaa mar wuxuu guursaday gabadh gabadh buu guursaday isaguna waa daahaygaa iga weyn yahayba gabadha yarina aabaheed baa ugu deeqay qaar baa sheekadaas ka jeclo gabdhaha ugu deeqaan sidaa yeelina gabdhiina sheekada siirina insha allahu tacaala ciyaalka sheekada ubadka sheekada siiya sheekada ubaday leeyihiin marka maxaa dhac ma taqaanaa sheekhii wuxuu isku dayey gabadhan si uu u aqbashiyey inuu oday u noqdo inuu de koriyo uu korin lahay okay siduu korin markaa okay aniga adiga markaa aqalka yimitidoo oo aabaheed baa saaxiibtiinoo sheekh hebel baa guriga yimid markaa dhado kaa baxsanaysa oo allah sheekh aba sheekh yaa la yidhi waxaasaa u tahay ee psychological ahaan halkeebay ka soo kici ilmaha idhi see u imato mustawa ay kuu noqoto qaar markaa maxay soo qaadanayaan caaisha soo qaataan war caashaba nebigu sal slam man hiya caaisha waman waman rasul sl slam caasha waa iyo caasha caqligeega iyo cilmigeega iyo diyaarinta la diyaariyo weliba caasha yaa nebiga u dhisay allah baa u dhisay caasha nebiga sal caasha nebigu wuxuu yihi adiga oon ku aragba ayuu jibriil i yimid aniga yii waatan xaaskaagu fi dunyaa walaakhira adduun iyo aakhiraba ta aa guursanaysid waa tan oo caashuu arkay nebigu sala allah alay salam isagoo iyadoo maarata isagoonan la kulminba marka taasi waa ilaah ilahi baa u diyaariyay nebiga sala allahu calayhi wasalam marka waxaaba ka mid a in la ilaaliyo marka waa qoyska maarata idaa ruuciya idaa tacaaradat mafsadataani ruuciya acdamuhumaa darara biirtikaabi maada akhafihi himaa waxa yar si loogu dhaco okay qaacidada ugu dambaysa on ku jirjirna insha allah tacala waxa weyaan dar'u lmafsadati awlaa min jalbi lmaslaxa haddii dhibaato iyo wanaag ay simaan inaa mid la qaato midna maaragtay dhibaatana way taallaa wanaagna u yaalaa horta shareecaddu maxay leedahay maxaa horta la baabinaya dhibaatada leanna mushkiladdaa ka culus in faa'iido la keeno in faa'iido loo keeno dhibaato maaha mafsadada horta qaad si aad maslaxad u keentid waxaa horta la qaadaa mafsadada la baabiyaa xumaantaa la baabiyaa dhibaatada la baabiyaa qaacidadaasina waa qaacida laga soo qaatay maxaan ku dhahdaa waxaa laga soo qaatay addararu yusaal xadiiskan baa laga soo qaatay laa darara walaa diraar okay waqfadeenii labaadina waa intaa oo maaragtay qaacidooyinka ku jirta oo qaarkooda insha allah kuwa kalena waan la sii noolaan doonaa insha allah taala ugu dambayntii waxa weyan ikhwaani fillah xadiiskan laa darara walaa diraara laa darara walaa diraara muxuu galaa ayay culimmadu yidhahdeen imise baab buu galaa fi lfiqhi fiqiga imise baab buu galaa wuxuu galaa bay dhaheen kula abwaab alfiqhi min alcibaadati ilaa iyo fiqiga jihaadka oo calaaqaati dawliya ah intaas oo dhan uu galayaa maalan waxaa jirta shareecadeennu wax xaaraan ah aslan oo ay xalaalayso farcan maxay u xalaalaysay addararu yusaal si dhibaatada loo zuuliyo maxaa ka mid a bayca musharka oo kale waxaa ka mid a baycu in la iibiyo wuxuu qofku mulkin xaarama mise waa xalaal xaaraam wey. laa tabic bima laa tamlik waa xadiis saxiixa weyaan laakiin diinteenu waxay ogolaatay waxa dhahda sulamka iyo iyo fasaxday tawaruqa iyo fasaxday matalan diinteenu waxay fasaxday qof bini aadana oo oo alaab iibinaya alaabtu iibinaya ma hayo dukaanka ragga dukaanada loo gala macdarada leh ma hayo alaabtu iibinaya laakiin alaabtaa uu iibinayo wuxuu ku helayaa system uu ku soo qaado ayaa jirta marka waad la hadlaysaa waxaad ka leedahay waxaan kaa iibsanayaa alaabta hebel iyo hebel iyo intaa waan kaa iibinayaa lacag wuxuu ku leey waa intaa iyo intaas okay lacagtii buu kaa qabtay isaguna uu soo iibsaday macaashkiisana wadul dhigay uu kaa iibshay waa khafiifin la khafiifiyey iyaa loo loo ogolaaday arrintaasi haddii saa la yeli waayo dee ma soconayso maxaan ku dhahdaa maaragtay noloshii way joogsanaysaa saa daraaddeed bay culimadu yidhahdeen waxaa gashay bayc musharkii bay gashay qoyskii bay gashay waxay gashay maxaan ku dhahdaa siyaasa sharcii bay gashay waxay gashay ciidankii bay gashay oo waxaad garanaysay waqtigii nebiga sal alla ly slam haniimada ciidankaa loo qaybinaya wixii lasoo helay ayaa loo qaybinaya ciidanka loo qaybinaya lianna markay ciidanku dagaalka galaan wax walba ay kaa watay markii dambe saxaabadu ay dowladdu samaysteen oo ciidankii dowladdu ay lacag siinayso waxaa lasoo helo ma ciidankaa loo qaybinaya looma qabina ciidanka dowladdii baa qaadanaysa oo maxay u qaadanaysaa dee waxay u qaadanaysaa adiga waxaagoo dhan baa lagu siiyey markii horeba jihaadna waad ku jiraysaa ajarna waad helaysaa laakiinse iminka waxaad leedahay ma jiro markii hore silaaxina waa siatay faras ninka faraska sitana in baa la siinaya ninka lugeyna in baa la siinaya iminka dadku way siman yihiin wixii lasoo helo waa lasoo hoynaya marka waxaasoo dhan insha allahu tacaala marka waxaasa maaragtay yaa lagu shaqaynaya insha allahu taala qawaacidani halkaasaan kasii wadi doonaa insha allah tacala wjazakum allah khayran wsala allahu ala sayyidina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wallahu tacala aclى waclam